galaban wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galabnimo sabti ah oo bisha julaaya ee tahay shan iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada qaar iyo bogga v o a somaali dotcom idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah saare cabdi axmed iyo cabdixakiim maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada gaalonimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre oo ka hadlay xuquuqda ciidamada soomaaliya ee ku sugan kismaayo inaan wax la kala qarsan in danta ummadda soomaaliyeed go'aanka laga gaaraayo uu yahay mid noo wada yaalla waxaan ku heshiinnay inaanan jarmal iyo faransiis kala ahayn oo aan nahay dad soomaaliyeed kulligeen sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida mid ka mida saraakiisha ugu sarraysa kooxda daacish ee dalka afghanistan ayaa lagu dilay duqeyn dhinaca cirka ah oo ay qaadeen diyaaradaha dagaalka ee maraykanka kaasi oo noqonaya kii labaad muddo afar bilood tan iyo noqonayana sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii weerarkii saddexaad ee lala beegsado hogaamiye isis oo gobolkaasi ah sarkaalkan ka tirsanaa ciidamada maraykanka ayaa jimcihii sheegay in abu sayiid bishan julaay koob iyo tobankeedii lagu dilay xarunta kooxda ee deegaanka kunor ee waqooyi galbeed afghanistan iyadoo sidoo kaleetana weerarkaasi lagu dilay xubno kale oo kooxda ka mid a xogayaha difaaca ee maraykanka jim mats ayaa waxa uu tilmaamay weerarkan mid calaamad u ah inuu yahay muujinayo dadaalka maraykanka ah ee la dagaalanka kooxaha argagixisada ee ku sugan afghanistan waxaa maanta ku beegan sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay afgambigii fashilmay ee ka dhacay dalka turkiga waxaana tan iyo markaasi madaxweyne rajab tayib erdogan uu shaqada ka fadhiisiiyey ugu yaraana boqol kun oo shaqaale dowladeed ah kuwaasoo lagu eedeeyey inay taageerayeen afgambigaasi fashilmay iyadoo sidoo kalena ay dowladdu xidhay konton kun oo qof oo kale saraakiisha turkiga ayaa shan iyo tobanka bishan julaay u asteeyey maalin qaran oo fasaxa taasi ay ugu yeedheen dimuquraadiyad iyo weliba midnimo mucaaridka turkiga ayaa sheegay in dowladda erdogan ay u dhaqaaqday dhanka kale talisnimada halka hogaamiyaha dalkaasina uu sheegay in xanimaadda xuquuqadu ay tahay lagama maarmaana si meesha looga saaro wixii khatar ku ah dowladda xukunka haysa erdogan ayaa ku dooday in afgambigaasi uu ka dambeeyey fatxulla gulaan oo dibadjoog ku ah dalkan maraykanka ku dhowaada labaatan sannadood iyadoo gulaanna uu diiday islamarkaana uu iska fogeeyey inuu ku lug lahaa afgambigaasi
wasaaradda cadaaladda ee dalkan maraykanka ayaa waxa ay doonaysaa in maxkamadda sare ee dalka ay xanibaadda ka qaado go-aankii qaadi federaal ah oo isagu maxkamadda ku amray in markaasi waalidiinta dhalay ilmaha dalkan maraykanka ku dhashay waalidkood aanan lagu giijinin ayagana in la saaro xanibaaddii lagu soo rogay lix waddan oo soomaaliya ay ku jirto oo dadkooda muslim ay yihiin in la saaro qaadiga ayaa waxa uu sheegay in uu ka doonayo maxkamadda qaybteeda cadaaladda in ay ka qaado xanibaaddii lagu soo rogay dadka waalidiinta ay halkan ku dhasha waalidkii dhalay in ilmahooda ay u dacwoon karaan wasaaradda cadaaladda ayaa waxa ay gudbin doontaa waxa ay soo gudbisay racfaankan galabnimadii shalay oo jimce ahayd
wararka soo baxaya ayaa sheegaya jiritaanka qof kale oo ka qayb galay kulankii ka dhacay daarta trump tower ee qabsoomay bishii juun sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii kaasoo u dhexeeyey xubno ka mid a kooxdii ololaha doorashada ee madaxweyne donald trump iyo weliba looyaro ruusha waxaana la falanqaynayaa haddii kooxdan ololuhu ay gacansaar ruushka kala yeesheen inay saameyn ugu yeeshaan doorashadii madaxtinimada ee sanadkii hore ka dhacday waddanka maraykanka anatoli samkorov iyo rinat akshametshin oo asalkoodu ruush yahay ayaa warbaahintu ay ogaatay maalintii jimcihii iyadoo uu kulanka uu ku wehelinayo garyaqaana ruusha oo lagu magacaabo nataliya faskalentiya
subax wanaagsan dhegaystayaal dhiga raali ahaada waa galab xaggiinna afrikada bari intiina soomaaliya nagala socota waxaan idin leenahay galab wanaagsan oo sabti ah dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa booqday ciidamada soomaaliya ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka lagula jiro al-shabaab ee deegaanada jubbooyinka waxaana uu markaasi hadal ka jeediyay halkaasi isaga oo sheegay in ciidamada soomaaliya ay tahay in xaqooda ay helaan kuwooda ku sugan deegaanadaasi warbixintan waxaa muqdisho kasoo diray waryaheena xasan kaafi qoyste ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre iyo xubnihiisa golaha wasiirada oo howlo shaqa u jooga magaalada kismaayo ayaa duleedka magaalada kismaayo ku booqday xerooyin ay ku jiraan ciidamo isku dhafa oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha oo kormeerkiisa shaqo uu ku weheliyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa uga mahad celiyey ciidamada amisom ee ku sugan jubbaland tababarada ay siiyaan ciidanka soomaaliya iyo dadaalka ay ugu jiraan ka qayb qaadashada howlaha difaaca dalka waxaana uu dhinaca kale ciidamada xoogga dalka u ballanqaaday in dowladdu si joogtaha u siin doonto xuquuqdooda madaxdeenna waxaana laga rabaa inaan idinku maamulno cadaalad qalabka iyo mushaarka iyo xaqa aad leedihiinna inaad bil walba heshaan wasiirkii gaashaandhigga iyo ra-iisul wasaar ku-xigeenku way fadhiyaan waxaan leeyahay waa in wax walbo ka dhiman laydiin soo dhamaystir dhinaca kale ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa xalay magaalada kismaayo loogu sameeyey xaflad sagootin ah oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer kismaayo waxaana halkaasi hadal kooban oo dhiirigelina ka jeediyey madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo sheegay in kulankii golaha wasiirada ee ka dhacay kismaayo uu ahaa mid taariikhi ah golaha wasiirada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo taariikhda ay tahay markii ugu horreysay tan iyo waqtigii xorriyadda aan qaadanay ee xaruntooda ama golahooda fadhiga meel ka baxsan ay ku qaataan shirka caadiga ee golaha wasiiradu ay leeyihiin waa arrin taariikhi ah waa arrin muujinaysa qarannimada soomaaliya waxay tahay waa arrin tuhun bixinaysa xaalad kasta oo lagu jiro sida ay tahay iyo waddanku meesha uu maray ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo xafladii lagu sagootinayay ka hadlay ayaa guudmar ku sameeyey qaar ka mida qodobadii ay ku heshiiyeen madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe kulankoodii dhowaan muqdisho kusoo gabagaboobay heshiinay inaanu qabiilna qabiil ka wanaagsanayn waxaan ku heshiinay sida keliya oo karaamo lagu heli karo inay tahay inaan oogno soomaalinimada waxaan ku heshiinay inaan awal ku heshiin weynay inuu kala shaki jiray si loo heshiiyo waxaan ku heshiinay marka inaan runta isu sheegno inaan wax la kala qarsan in danta ummadda soomaaliyeed go-aanka laga gaaraayo uu yahay mid noo wada yaalla waxaan ku heshiinay inaanan jarmal iyo faransiiskala ahayn oo aan nahay dad soomaaliyeed kulligeen dowladnimadu way muuqataa sababtoo ah shirkii ay yimaadeen madasha qaranka waxaan ka soo saarnay go-aan ah ahmiyadda ugu horraysa oo aan leenahay labada sano oo soo socota waxay tahay inaan xorayno soomaaliya kana xorayno cadow oo dhan ra-iisul wasaaraha ayaa dhanka kale soo hadal qaaday in intii uu joogay kismaayo uu booqday deegaanka goobweyn oo ah halka ay isaga darsamaan biyaha webiga jubba iyo kuwa badda isagoo nasiib darrana ku tilmaamay in goobweyn ay ku sugan yihiin maanta dad tabaalaysan oo ay haysato dhibaato iyo waxla-aan baahsan oo dhinaca nolosha ah dhibkii nagu dhacay wuxuu keenay in maanta aniga indhahaygu ay furmaan inaan tago meel la yidhaahdo goobweyn oo badweynta hindiya iyo webigeenna isku darsamaan ooad arkaysid meesha ay iska gelayaan markaad dul istaagtid waxaad isleedahay waa meelihii ay gaaladu dhihi jireen waa jannada adduunka marka aad quruxda ka hadlaysid laakiin dhulka soomaaliya ugu kulul oo ugu abaarta badan iyo goobweyn haddii isku si loogu gaajoon yahay miyaanay ahayn dhibaato ummadda soomaaliyeed ku habsatay oo annagu aan mas-uul ka nahay soo diyaar umaad ihidina inaan isdaba qabanno madaxda qaranka soomaaliyeed waxay diyaar u tahay dalkani inuu yahay dal la wada leeyahay ay tahay gacmaha in la isqabsado laakiin waa inaad ogaataan isbeddelku inuu u baahan yahay in qof waliba uu aqbalo isbeddelka ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo golihiisa wasiirada ayaa markii ugu horreysay khamiistii aynu soo dhaafnay waxa ay shirkoodii caadiga ahaa ee golaha wasiirada ku yeesheen magaalada kismaayo taasoo lagu macneeyey in looga dan lahaa sidii dowladnimada loo gaarsiin lahaa dadka iyo deegaanada ka baxsan caasimadda muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wacana wanaagsan ayaanu dileenahay meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda galabnimo ee laantaaf soomaaliga ee v o a waxaa sanadkii saddexaad loo dabaaldegay magaalooyinka looga dabaaldegay magaalooyinka borama iyo hinley ee boqortooyada britain midowda labadaasi magaalo oo wakhti dheer ahaa mataano dabaaldega sanadlaha ayaa waxaa lagu soo bandhigaa had iyo jeer cuntooyinka iyo weliba dhaqamada labada dhinac ee soomaalida iyo weliba britishka iyo weliba sida oo kale waxa ay wada qaybsan karaan labadaasi magaalo sahre cabdi axmed ayaa ka waraysatay yuusuf jaamac foofana oo ka mid ah jaaliyadda borama ee u k oo ka mid ahaa dadkii u dabaaldegay maanta midowda labadaasi magaalo walaal waxaa loogu dambaaldegay waxa weeyaan barnaamijku waa sanadkii saddexaad marka saddexdii sanadooda ugu dambeeyeyba cilaaqaadka ka dhexeeya magaalada borama iyo magaalada henley oo ku taala gobolka oxfordshire ee waddanka ingiriiska mataaneyn baa ka dhexeeya ka dhexeeya kun sagaal boqol siddeetan iyo saddexdii afar iyo soddonkaa sannadood muddo dheer kasoo wareegtay muddo dheer buu dhexda ka baxay intii dagaaladii sokeeya dhaceen laakiin muddadii shantii sannadood ugu dambeeyey walaal cilaaqaadkaasi urur la yidhaahdo samerson baa soo nooleeyo aada uga shaqeeyey markaas labadan magaaladood waa laba magaaladood oo quraadka ee waddan africa ku yaala iyo waddan qaaradda yurub ku taalla oo mataana ah waa garta waa muddo aada u dheer muddada saa hadda ii sheegtay inta ay mataanaha ahaayeen labada magaalo waxaad iga warantaa marka borame maxay ku qabtaa hinley micnaha maxay yihiin waxa xataa xiriirka oo sida gaarka uga dhexeeya oo labadan magaalo ay isu yihiin walaal waxa weeyaan sideedaba cilaaqaadka ka xidhiir ka dhexeeya ama mataanaynta laba magaalo waa isweydaarsiga xagga thaqaafadda xagga tacliinta xagga cuntada xagga dhaqanka xagga tacliinta waxaasoo dhan walaal waa isweydaarsi ay isweydaarsan jireen waxayna magaaladan hinle ka caawin jirta magaalada borama intii dagaaladii sokeeya koor una dhicin inay magaalada borama geyso injiinkii korontada jidi jire magaalada borama ee weynaa magaalada hinle baa ku caawisay waxaa kaloo ka caawisay tababaro fara badan iyo waxay kaloo ka caawisay walaal jaamicadda camuud oo markaa ahaan jirtay dugsi hoo dugsi dhexe ahaan jirtay oo ay librarigeyga buugaan ku caawin jirtay ilaa haddana ay caawiyaan waa gartay bal marka waxaad iga warantaa sanad walba waa loo dabaaldegaa waa la qabtaa maxaad ugu dabaaldegtaan ood ku soo bandhigtaan markii aad isu imaadaan oo kaba soo qaadba aad magaalooyinkaasi midoogooda aad xusaysaan walaal waxaan ka xusnaa ama aan ku dabaaldegnaa horta waxaan soo bandhignaa ee dhaqanka kala duwan sida maanta markii waxaa noo waxaa noo martiya fanaanka weyn ee cabdinuur allaalo reer jabuuti baa martino ah iyo dhowr fanaano oo kale oo ingiriiska oo ingiriiska nooga yimiday iyo marti gaar waxa noo ah oo maanta aada farxad noo ah maayer ku-xigeenkii magaalada boramo isna nala jooga cumar cumar maxamed cumar maxamed jimcaale marka walaal waxaan xusnaa inaan dhalinyaradan muddada maadaama waktigu aada u fog yahay dhalinyarada dambe generationka dambe inaan ka dhaadhicinno inaan labadan mataano inaan labadan magaalo ay mataano ahaayeen mataano yihiin mataanana ay ahaan doonaan si ay dhalinyaradaasi odayaashii bilaabay arrintaasi inaana loo iloobinoo cilaaqaadka walaal had iyo jeer loo soo nooleeyo sidaasaan u samaynaa oon dadkana xasuusinaa dakana walaal waxaa haddaad fursad kalaan helo waxa weeyaan maanta arrinta kaloo nagu cusub waxa weeyaan iyadna magaaladii borame laftigay ka dhacaysaa xafladdan aan xaggan ku qabanayno marka borama lafteeda waa looga dabaaldegayaa in xinley ay wada noqdeen laba magaalo mataana ah haa walaal saaka waa arrin nagu cusuba sanadkana kusoo darnay maxay ahmiyadoo leedahay magaalo magaalo kale lala mataaneeyo magaalo magaalo kale loolama taalay walaal waxay leedahay horta dadka inaan aada ugu macnayn rabaa su-aal fiican baad i weydiisay labada magaalood inay isku isku nacam noqdaan inay isku size ay noqdaan oo kale muhiim maaha inay inay mataqaanaa hadda waxyaalaha cajiib kale waxa weeyaan magaalo waqooyiga ku taalla ingiriiska ee sunderland la yidhaahdo waxay la tahay mataaneyn mataan waxay la tahay washington d c ood idinoo maraykanka joogtiin waadna og tahay washington d c caasimad inay tahay xaggana waa magaalo yar marka walaal magaaladan borama iyo magaalada henley kolka qiyaasahaan laysku qiyaaso magaalada borama toban jeer ka weyn waa magaalo yar laakiin gobolkay ku taalo oxfordshire la idhaahdo ay jaamicadii ugu weyneed ee ingiriiska iyadii cambridge jaamicadda ugu weyne oxford bay magaaladan ku taalla gobolkay ka tirsan tahay oyna aada u kala fogeyn marka walaal cilaaqaad mataanaynta muhiimyadiis waxay leedahay in labada magaalo ay isweydaarsadaan maayarkan inuu tago magaaladii borama maayarkii boorma inuu yimaado xaggan in wala la isweydaarsado waxbarashada in la isweydaarsado la isweydaarsado dhaqanka in la isweydaarsado wixii iyo kan aan ka faa'iidaysanayna noo keenaan annaguna wixii aan ka faa'iidaysanayna aan annaguna waxay naga faa'iidaysanayaan aan u geyno
yuusuf jaamac fofana oo ka mida jaaliyadda borama ee ku sugan waddankaasi britain waxa uu warramayey waryahayaga saare cabdi axmed iyadoo uga warramayey mataanayn loo dabaaldegay oo dhex martay magaalooyinka borama ee gobolka awdal ee somalilan iyo weliba magaalada hinley ee boqortooyada dalka britain
galab wanaagsan mar kale ciyaaraha somali wiik oo uu soo qabanqaabiyey ururka today ee ka socda magaalada trono ee dalka canada ayaa maraya heer gebagaba ah waxaana semifinalka isugu soo haray kooxaha banaadir f c ee trono iyo midnima f c ee minnesora ee dalka mareykanka north star london u k iyo hilaac f c iyo trono canada kuwaasina waxa ay socon doonaan garoonka kubadda cagta ee centenial bark wariyaha v o e da ibraahim xasan daandure oo haddaba ka qayb galaya ciyaarahaasi ayaa warbixintan nooga soo diray
ciyaartii xale ee semifinaalka oo ay wada cayaareen kooxaha banaadir f c toronto ee canada iyo kooxda midnimo f c ee minnesota ee mareykanka ayaa waxaa hal iyo eber ku badisay kooxdii ku cayaaraysa magaca midnimo f c minnesota oo iyadu usoo gudubtay finalka cabdiruus maxamed cartan ayaa waxa uu yahay tababaraha kooxda midnimo ee minnesota waxaana uu ka waramayaa guushaasi ay soo hoysay kooxdiisa guul ilaahayna siiye waa ilaa u mahadnaqaynaa marka insha allah dadaal badan iyo aan soo galnay samarkaoo dhan soo almiteeraynay baan ku helnay guushaas insha allah guul kalena waa rajeynaynaa geemka ugu dambeeya finalka insha allah xasan cabdirasaaq oo ah kabtan kooxda ayaa garoonka firfircoona iyo dadaal dheeraada habeenkii xalay ah ka muujiyey sirnaabka ugu dambeeyay bay ahayd kole laakiinse waxay ahayd ciyaar adag koox banaadir la dhaho oo kooxaha koobka dhigay ka mid ah oo koox aad iyo aad u adag ciyaartooy adag u dheelayeen iyo annagoo dhallinyarada minnesora ka socoto oo kooxdeena midnimo is soo aruursanay oo sanad dhan soo almeyteynanay oo isku soo diyaarinaynay inaan koobkan soomaalinimada oo canada laga dhigayo specially magaalada toronto inaan ka qayb galno marka ciyaar si fiican ayay u dheeleen ciyaar adib baa la dheelay insha allahna waxa waa badin ciyaarta soo socota ee finaalka ee hartay rajadiinu maxay tahay rajadeena aad ayay fiican tahay annaga waxaan dhalinyaro is soo dhaarsatay oo brown inaan dheelno meesha u imaanay haddii la iska badiyo waa ciyaarta qayb ka mid ah laakiin annaga waxa weye rajadeena aad iyo aad ayay noogu fiican tahay inaan badin ciyaartaasi waxaa ka horeysay mid ay wada cayaareen dhalinta cuslaatay ee all boys ee odawa canada iyo boston ee maraykanka oo sideed iyo labo ay ku badisay kooxdii ottawa cabdifataax shaqaabsamad ayaa ka mid ahaa cayaartooydii ottawa ee ciyaar wanaagga muujiyey daandure aad baad umahadsan tahay ciyaar aad u xiiso badan bay ahayd ciyaar aad iyo aad u wanaagsan ayaa la soo bandhigay ibraahim xasan daandurey v o a toronto
waa hagaaga dhegaystayaal aad buu umahadsan yahay waryahayaga ibraahim xasan daandurey oo warbixintaasi ciyaarahaasi ka socda magaalada toronto ee waddankaasi canada ee warbixintaasi nooga soo diyaariyey idaacadayada galabnimo laanta soomaaliga v o a ayaad ku dhegaysanaysaan haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo weliba jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddii aynu ku hornayno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka toddobaadkan waxaa dhacay dhacdooyin kala gedisan ciidamo isku dhaf ah oo kuwa dowladda soomaaliya iyo maraykana ayaa weeraro kala gedisan waxay ka geysteen gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose weeraradaas ayay ciidanku sheegeen inay guul ka gaareen oo ay bartilmaamsadeen gooba shabaabku ay joogeen sidoo kale xogayaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa toddobaadkan waxa uu dowladda soomaaliya uu sheegay in dowladda maraykanka ay garab taagan tahay dowladda soomaaliya ayna markaasi taageerayso hadalkaas ayuu tillerson u sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay khadka telefoonka ku wada hadleen xilli tillerson uu bouqanayay dalalka khaliijka qodobkan ayaan qaybaha dambe ee barnaamijka ku faaqidi doonaa dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah maamulka somalilan ayaa beeniyey in xaaladda caafimaad ee madaxweyne silanyo ay xumaanayso islamar ahaantaasina waxaa maamulku uu sheegay in xaaladda caafimaad ee madaxweynaha somalilan axmed maxamed maxamuud silanyo ay tahay mid hagaagsan oo aan wax dhibaata ah qabin silanyo oo muddo bil ku dhow ka maqnaa somalilan ayaa toddobaadkan dib ugu laabtay hargeysa dhinaca kale meelo ka mid a somalilan waxaa ka bilowday qaybinta kaararka doorashada iyadoo la filayo in doorashada madaxtinimada iyo kuwa deegaanada somalilan ay dhacaan sanadkan dhacdooyinka kale toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah golaha wasiirada dowladda soomaaliya ayaa markii ugu horreysay waxa ay ku shireen magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ra-iisul wasaare khayre ayaa arrinkani waxa uu ku tilmaamay inay qayb ka tahay isdhexgalka bulshada iyo sidoo kale in dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalikahi uu xiriir wanaagsan dhex maro maamulka puntland toddobaadkan waxa uu sheegay in howlgallo ay sameeyeen ciidanku ay ku dileen siddeed iyo toban ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab ayna burburiyeen saldhigyo ay leeyihiin matadiintaasi kuwaas oo howlgalka ka sameeyey buuraleyda galgala muddo ku dhowaad sanad dagaal dhex mariyey ciidamada dowladda ciraaq iyo sidoo kale kooxda isis ayaa waxa ay ugu dambeeyeen ciidanka dowladda ciraaq waxa ay la wareegeen magaalada muusul oo xarun istaraatiijiyadeed oo muhiima u ahayd kooxda isis magaaladaas ayaa la sheegay in gebi ahaanba ay burburtay oo dhulka la dhigay xogayaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson oo isku dayayey in uu dhexdhexaadiyo dalalka qatar iyo dalalka kale sacuudiga iyo xulafadiisa ayaa toddobaadkan dib ugu soo laabtay waddanka maraykanka kadib markii uu kulamo goonigooniya la qaatay dalalka xulafada la ah sacuudi arabiya uu jiddo kula kulmay iyo dowladda qatar madaxdeeda uu sidoo kale kula kulmay magaalada dooxa ee dalka qatar maraykanku waxa uu sheegay in qodobada ay ku taagan tahay qatar ay yihiin kuwo macquul ah islamar ahaantaasina qatar waxa ay sheegaysaa inaysan gorgortan ka galaynin madax bannaanideeda wadahadallada rex tillerson uu doonaya inuu ku dhexdhexadiyo dalalka carabeed ayaa la sheegaya inaysan ka soo bixin wax miro ah dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid a howlgalka nabadilaalinta midooda afrika ee amisom ayaa waxay toddobaadkan baneeyeen dhismaha xaruntii jaamacadda gahre ee magaalada muqdisho ee wasaaradda waxbarashada ayayna ku wareejiyeen halkaas ciidamo burundi ayaa degnaa muddo toban sana kadib markii ciidamadaasi amisom laga howlgeliyey gudaha dalka soomaaliya oo ay halkaasi degnaayeen dowladda soomaaliya midooda afrika iyo qaramada midoobey ayaa soo dhoweeyey ka bixitaanka xaruntaasi jaamacadda ee ciidamada amisom dhegaystayaal aynu ku soo laabana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad horadhaca barnaamijka ku maqasheen xogayaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson ayaa toddobaadkan khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa sidoo kale toddobaadkan dhacay weeraro ay ciidamada maraykanku iyo kuwa dowladda soomaaliya isgarabsanaya ay ku qaadeen xarumo la sheegay inay al-shabaab ku sugnaayeen gobolka shabeellaha hoose arrimahaasi ayaan haddaba waxaa ila qaadaa dhigaya maxamed faatax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga isagoo jooga gobolka virginia ayaana khadka telefoonka kula xiriiray waan maxamed faatax weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo muhiimadda wadahad hadallada dhex maray rex tillerson iyo madaxweyne farmaajo horta jamaal anigu waxaan u arkaa telefoonkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda oo maraykanka maxamed cabdulahi farmaajo iyo tillerson inay tahay wax muhiima oo madaxweynuhu wasiirka arrimaha dibadda sida la sheegay si fiican wada hadleen oo ka hadleen waxyaabaha kusaabsan dhaqaalaha iyo waxyaabaha kusaabsan amniga sidii soomaaliya wax loo sari lahaa wasiirkani waa wasiir cusub dowladda soomaaliya dowlad cusub marka fiicanta moogta inay wada hadlaan oo ka hadlaan waxyaabahaas interestka ka dhexeeya labada wadan dowladda maraykanku mar dowladdii hore iyo dowladdanba hadda in badan bay ka hadlayeen arrimaha amniga soomaaliya sidii wadanka wax loo tari lahaa oo sidii wadanka milatarigiisa loo dhisi lahaa si amisom iyo missionka amisom lo ay u dhamaato marka waxaan u arkaa anigu fursad weyn waxaan u arkaa chance weyn in dowladda soomaaliya ay ku bilaawdo barnaamija lagu dhisi lahaa milatariga soomaaliya waa anaga hadda asbuucan tusaale noqda wixii ka dhacay inay askar soomaaliyeed oo askar maraykan ay caawinayaan ay weerareen meel argagixisadu ay joogaan oo ay qabsadeen taas waxayna tusaysaa haddii milatariga soomaaliya u xogeysto in ay soomaaliya ay kasoo bixi karto oo ay si fiican ula dagaalami karto argagixisada marka telefoonkan constitutionkan waxaan u arkaa wax fiican muhiima bay tahay dowladda soomaaliyeed inay si fiican uga faa'iidaystaan muddoba waxaa maxamed la isweydiinayey waa tii maamulka maraykanka uu isbedelay oo maamul cusub uu yimid donald trump siyaasadiisii arrimaha dibadda ee wax badan uu ka bedelay marka sida uu ula dhaqmi doono soomaaliya calaam su-aal badan baa taagnayd oo aad baa loo hadalhayay marka wasaaradda arrimaha dibadda hadda xogeyaheedii arrimaha dibadda haddii si toosa ula xiriirayo madaxdii weeraradii ay soomaaliya ka geysan jireen ciidankuna ay sii xoojinayaan marka arrimahaasi ma loo fasiran karayaa hadda maraykanku wuxuu diiradda saarayaa sidii kooxaha dowladda kasoo horjeeda soomaaliya looga guulaysan lahaa ay dowladduna u xoogeysan lahayd timal anigu waxay la tahay horta dowladda maraykanka in badan ayay diyaaradda ay soomaaliya ay u saarnayd dowladdii hore horta siyaasadii baa isbedeshay oo dowladdan cusub oo donald trump waa dowlad ka fakeraysa ma ogtahay inay action ka qaadaan argagixisada joogta waddanka soomaaliya dowladdii hore xoogaha siyaasadda ayaa siyaasadooda iyo iyo issues ka socda africa ayaa aad iyo aad ugu fara badnaa marka dowladdani hadda way bedeshay siyaasadda maraykanka kusaabsan saabsaneed dhinaca soomaaliya waxaa kamid a inay filkii amniga soomaaliya laga wareejiyo wasaaradda arrimaha dibadda oo muddo dhowr iyo toban sana mas-uulka ahayd oo la wareejiyo wasaaradda gaashaandhiga maraykanka oo qeybta especially africom oo joogta stuttgart iyo iyo djibouti ee hadda ay mas-uul ka yihiin amniga sida loo caawin laha dowladda soomaaliya iyo la dagaalanka argagixisada iyo burcadbadeed oo wadanka marka taasi waxay kutusaysaa inay inay siyaasaddu isbedeshay inay authority weyn la siiyey wasaaradda gaashaandhiga maraykanka
howlgallada ay ciidanku ka sameynayaan soomaaliya ee maraykanka iyo kuwa soomaalida oo isgarabsanaya toddobaadkii lasoo dhaafay dhowr howlgal baa dhacay muddo ka horeysana howlgallo kale ayaa dhacay marka howlgallada iyaga ah ee dhacaya inkastoo shabaabna ay leeyihiin waanu fashilnay kii ugu dambeeyey kunyo barow ka dhacay oo kale ayna dowladda soomaaliya leedahay guul baa laga gaaray weerarada noocaas oo kalea maxay soo kordhin karaan horta taas waxay waxay tusaysaa argixisada especially gurdadan al-shabaab iyo inay dowladdu ay ay ay leedahay kasti ay ay ku taagto dhulkaas ay kula dagaalanto marka awal maogtahay dowladdu waxay ku jirtay difaac ay ku jirtay oo oo dowladda lasoo weeraray iyo iyo iyo shacabka marka hadda markay dowladda ay ay militariga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu militarigu weerarayo dhulka argixisada joogto oo ay la dagaalamayaan taas waxay kutusaysaa horta inay isbedeshay siyaasadii amnigu isbedeshay marka dowladduna tahay dowlad aggressive wax loo baahan yahay waa maogtahay maogtahay inaad isdifaacdid oo aad ka hortagtid dadkan marka waxayna tusaysaa argixisada inay ay dowladdu ay maraykanku waxay yidhahdaa reach bay qofku leeyahay reach inay leedahay bay dhul ay joogaan leadershipkooda ay tegi karto marka anigu arrinta waxaan u arkaa arrin fiican inay dowladdu ay aggressive noqoto ay la dagaalanto argagixisadan oo ay ay iyagu ka sakaraan sida isdifaaci lahaayeen shabaabkan iyo dadkan moogta dowladda kasoo horjeeda oo iyagu ay ka fakarayaan siday u dhuuman lahaayeen ay daqdin iyaga gasho aad baad umahadsan tahay maxamed faatax kaasi waxa uu ahaa maxamed faatax oo ka faallooda arrimaha siyaasadda dibadda iyo amniga barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuuna marti noogu ahaa dhegaystayaal barnaamijka intaasaynu kusoo gabagabeynaynaa tani kulan dambe nabadgelyo
waa tahay aad buu u mahadsan yahay wariyaheenna jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinaya dhacdooyinkii toddobaadka iyo barnaamijkaasi ood dhegaysataan sabti walbaba haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha caashe ibraahim aadan iyo waxaa inala socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal waa mar kale iyo weliba barnaamijkeennii toddobaadlaha ah ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna caashaay waxa weeye weli daandino waa maqan yahay waa anigii booskii daandino weli fadhiya waxaa laga yaabaaba inaan kaga murmo see ku socoto waa tahay kursiga waa laysku haystaa kursi mar nin ku fariista si looga kiciya horta way adag tahay kolley dood baa ka taagnaan doonta laakiinse adaa ka garnaqi doona
waxaa tahay dhinaca dhambaalada haddaan dhambaalka ugu horeeya soo qabto waad salaamantihiin baa la yiri daadihiyaasha barnaamijka caashacuud iyo daandure waa kaasa salaanta daandure adaan ku dhiibay cabdixakiin waa guddoomay marka xigta baa la yiri annagoo kalaa xuseen xasan xuseen oo loo yaqaano xusni fashion waa yahay maxamed khayr xasan iyo weliba siciid cali xasan wuxuu ku magac dheeryahay oogle iyo cabdirasaaq maxamuud caratan wuxuu isna ku magac dheeryahay garaadka iyo sidoo kale cabdulaahi xasan cabdiraxmaan oo isna ku magac dheer soor aamo waa taay iyo faarax siciid jaamac wuxuu ku magac dheeryahay qanciye iyo ugu dambayntii cabdulaahi dayib xirso oo isna rigaax ku magac dheer dhammaantoodnaana say wada leeyihiin waa tahay maxamed nuur cismaan dhammaan dadkani waxay kala joogaan boosaaso qardho iyo garowe waxaanay tahni dhalasho gaarsiinayaan farta iyo faraatiga bay yidhaahdeen faraska iyo gahayada waa tahay ubaxa iyo diirkeeda waa tahay waa usha iyo diirkeeda meel laga wadaa xuseen xasan xuseen iyo marwadiisa baa layidhi qaaliga ah axlaam axmed cabdi oo uu lagu dhashay magaalada qardho magaca loo bixinayana waxaanu ku sharfaynaa baa layidhi v o eda marka axlaama ku dhalatay qardho maxaad u bixin lahayd dhexkeeno axlaama qardho ku dhalatay fartiya faraatiga iyo aan waxaan ka helayba geenyada iyo faraska qaabka laysugu hambelyeynayey axlaam kolley magac waa loola baxay baan filayaa haddii v o a loo soo riixayna waxaa weeyaan caashay kolley aduma bixin doona se waagta aniga haddii dhinacayga loo soo riixo ama ay qaadanayaan ma ay qaadashada kuma qasbana laakiin waa soo jeedintayda waxaan u bixin lahaa gabadhaasi faadima faaduma waa magac culus weeyaan kolleyda iminka magacyadan dambe casrigaa socda oo faaduma iyo magacyadii hore khadiije iyo xaliima iyo iyagabaa dib loogu soo noqday sooma ogin oo iminka haatan baa dib loo soo noqdayba aada iyo aad alla wacana wanaagsana waayo waa la loodin waaye waxaan filayaa inay qaadan doonaan magac wanaagsan baad u doortay iyadana waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyo inan taayar haatana warqadda gacantayda ku jirta haddii aan caasha eego waxay yidhahdeen marka hore waxaanu halkan ka salaamaynaa daadiyayaasha barnaamijka salaamaha ugu horreynba waxaa hambalyadan diraya bay yidhaahdeen yuusuf cabdi cali iyo xaaskiisa canaab cumar jahaad iyo weliba carruurtooda oo kale ah najme yuusuf cabdi maxamed yuusuf cabdi amiire yuusuf cabdi mustafa yuusuf cabdi iyo mukhtaar yuusuf cabdi oo dhammaantood joogta jooga bay yidhaahdeen seattle washington u s a waa hagaag waddankan maraykanka joogaan waxaana yidhahdeen waxaanu halkan hambaliyo ducaaba aan la soo koobi karin hawada uga marinayna arooska xasan maxamed xuseen iyo weliba najma xasan xuseen oo aqalgalka uu ka dhacay seattle washington waxay yidhaahdeen noqda kuwii isku waara ee liibaana aamiin bay soo raaciyaan annaguna halkan waxaan uga raacinaynaa cashaay aamiin heesta ugu horeysa barnaamijka cabdixakiin oo dhinacaagay jirtaa waa heesta ugu horreeya mar haddii aniga aad ii keentay ama aad xaggayga u soo dhaqaajisay dabcan kaalmaha waxaan soo qaban doonaa heesaha talantaaliga ah ee ay sida wadajirka codadkooga ugu qaadaan waxaan soo qaban doonaa waayo waayo iyo weliba heesihii waaye la dhegeysan jiray muddada badan ay bulshada soo dhegeysanayeen maxaad u malaynaysaa haddaad adigu ku jirta waan rabaa
meel dhexaad kala soo qabsatay aniga meel dhex weeyaan oo dhow weliba haya haya haya waa taa kuwan soo raaci jireen
waayahay waaya waaya haddaan nidhi kolley ma sii foga oo heesii aadka u fogaa maaha waa heesii la yidhahda kuwii dambana maaha laakiin waa heesii dhexe waa saade cali warsame iyo weliba shamuuri waa heestii dharaartii la joogaba waan kugu dhadhabayaa waxaan hubaa iga dheeraan waxaan hubaa mar haddaad tiri oo maanaa waaya waayaha soo jira mar haddaad tiri oo heesta aad soo qabatan ay tahay heestan oo sida aan filaya ka mid a riwaayadda yaa u wanqala waktiga dhegeystayaashu waa horaad isu sheegtay waa horaad isu sheegtay soma meesha laysma khashifayo dhegeysaa bambaleen
soo baxay udhabiga laamo dhinacyadu uliixe suduu dhawaaqi kailan istaabshaan nimxadaadi dowdo dhami loo haweeyay ayaa iga dhiganto qabka kula dhacayso nimxadaadi dowdo dhami loo haweeyay ayaa iga dhiganto qabka kula dhacayso dharaarkii ajoogaba waan kugu dhadabayaa iga dheera dhinaxaysa iga dheera
tahay dharaartii la joogaba intaas haddaanu ku dhaafno dhinaca dhambaallada haddaan mar kale cabdixakiin oo jalleecno midkan aan gacanta ku hayo si qurux badan loo soo qoray dhegaystayaal dhowrana ay ku qoran yihiin ballaan soo qabto waxaa ugu horreysaa hooyo madiine faarax aabe muuse cismaan abtooba ku jira hooyo baxsan warsame guuleed iyo habaryaar safiyo warsame guuleed iyo habaryaar luul warsame guuleed habaryaar baarliin warsame guuleed iyo habaryaar fardowse warsame guuleed habaryeer asmo warsame guuleed waa dhammaan ilmo warsame guuleed abti cabdulle waa abti cabdalla warsame guuleed iyo abti ciise warsame guuleed iyo abti cabdulaahi warsame guuleed iyo adeer yacquub cismaan abtow iyo sidoo kale eedo cadey cismaan abtow iyo nasre muuse cismaan abtow iyo maxamed muuse cismaan abtow iyo faadimo cismaan abtow dhammaan dadkaas aan soo sheegay oo dhan waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosada abuukar cabdulqaadir cabdiraxmaan iyo iqra muuse cismaan abtow oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaanan eeboga baryaynaa baa layidhi wiil iyo caano gabar iyo caano ubad khayr qaba ilaahow kala sii baa layidhi annaguna waxaan leenahay aamiin waayo annaguna caasho waxaanu raacinaynaa aamiin warqadda haatan gacantayda ku jirta ku xigtaana waxay yidhaahdeen marka hore waxaanu halkan ka salaamaynaa daadiyayaasha barnaamijka v o a waayo caasha waanu ka qaadnay annaguna salaantaan la mid ayaan hawada u marinayna waxay yidhahdeen marka xiga annagoo kale ah foosiye shukriye gaaleeri iyo carruurtooda oo kale ah iyo carruurteeda oo kalaa bay yidhaahdeen axmed nuur xuseen xasan aasiya xuseen xasan siciid xuseen xasan firdowsa xuseen xasan najiib xuseen xasan nimco xuseen xasan nasre xuseen xasan maxamed xuseen xasan iyo ayaanle kaafe galeri oo kala jooga bay yidhaahdeen siyaalaal u s a norway iyo weliba etoobiya waxaanay hambalyo ducaan la soo koobi karin ay halkan uga dareeyeen carooska xasan maxamed xuseen iyo weliba najmaam xuseen xasan oo arooskoodu ka dhacay bay yidhaahdeen magaalada siyaalaal washington ee wadankan maraykanka waxay yidhahdeen noqdii noqda kuwii liib
aniguna amiin ayaan raacinayaa dambaalkan dhinaca yeelintaanan soo qaban cabdixakiino bal mar kale dhinacii heesaan ku laabano dhambaalada waxaad moodaa dhegeystayaashu toddobaadkan dhambaaladu aad bay u yaryihiin marka bal heesaan ugu roonaano aad iyo aad xagga heesumaynu ka wadaynaa marka waxaan filayaa in heeso badan baa ku hor yaalla adi laftarkaagiyo waxaweye qaar badan baad saa weegaysay xaggii talantaaligan jallace aadi xaggaaga jirtaa marka heestan haddaad tii hore tiri waaye waaye aheedo xilligaa ma soo gaarin bal heestan guryo samo guryo sama allahayo malaha luuqda ku garanaysaayestiironalahayo waa maandeeq iyo maxamed salebaan tube aad iyo aad iyaduna ma soo gaartay musacajiladu baad ku dhegeysatay kolley waxaan filayaa waxyaaba badanoo laiga sheekeeyo marka dambe teknolojiyaddii soo gaarsiisan inay noqonayso aad tahay guryo samo aan dhegeystayaasha u kala baxno markana maqalkeeda garashiyo wanaag gudubtay gacaaliyo dhigaan gurisay garashiyo wanaag gudubtay gacaaliyo dhigaan gurisay gedkii jacaylka gurya sama lahayo gedinuna lahayo gurya sama lahayo gedinuna lahayo dabsan maaye waxaan gocaanayaa inan laba yaanu isafgaradda noqoni dabsan maaye waxaan gocaanayaa inan laba yaanu isafgaradda noqoni
xafladaha inaad ka taabsatahay habka shamir Thank you.
waa hagaaga guryo sama allahayow geestii roon allahayow gaari maysida waxaa kula gudbood inaad ka gaasataayo nafta samir u geysa yaasalaam waxaan filayaa caasha inay dhegeystayaashii inaguba aynu si weyn heestaasi uga wada helnay iyo weliba hees kalena waxaan ku maqli jiray cabdixakiina waxaadan helayn adoo ka haraa haboon marka waa samirkanafta samirdyside way sheegtay waxay tahay nafta samirdysida caasha haddaynu dhinac waraaqaha hore ugu sii socono in heestaasi kaga soo gudubno maxamed salebaan tubec iyo weliba faadumo cabdilaahi kayn maandeeq dhinacaaga iyo waraaqaha waxaa halkan dhambaal tahniyada ka daraya baa layidhi adeer sheekh mukhtaar xaashi xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer ibraahim xeefow xaaji xaaskiisa iyo caruurtiisa adeer aadan xeefow xaaji xaaskiisiiyo caruurtiisa iyo sidoo kale adeer cabdi xeefow xaaji xaaskiisiiyo caruurtiisa waa dhammaan adeeraha ka buuxa waxaa kaloo ku jira adeer maxamed xeefow xaaji xaaskiisiiyo caruurtiisa iyo adeer xasan xeefow xaaji xaaskiisiiyo caruurtiisa iyo eedda muslimo xeefow xaaji saygeediiyo caruurteeda dhammaan reer mukhtaar xaaji dhammaan reer mustaf xaaji dhammaan reer xaaji cabdiwaaxid dhammaan reer macalin cabdulqaadir xaaji iyo sidoo kale baa layidhi dhammaan reer cali nuur isxaaq iyo hooyo faadumo macalin amiin iyo abe abshir mursal cali abshir mursal iyo xuseen xasan xaaji iyo cabdulaahi cabdinuur idriis iyo maxamed salaad cabdi iyo xuseen maxamed ibraahim iyo roone maxamed cali dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dabaddiisa waxaana tahaniyad dhalasho u dirayaan abe isxaaq xeefow xaaji iyo hooyo xaawo abshir mursal oo wiilugu dhashay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay gaar ahaan baa layidhi xaafadda horseeda lix iyo tobankii bishii aanu soo dhaafnay wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi cabdisamad isxaaq xeefow xaaji ducada waa dhankiina waa tahay cabdisamad oo baydhabo jannaay ku dhashay gaar ahaan xaafadda horseed waxaanu leenahay soo kor oo soo barbaar kor oo kaalin qaad aamiin aamiin baan leenahay haddana caasha warqadda gacanteeda ku jirtae ku xigta haddii aan eego oo waraqaha ah inta badan hambalyo meher baa loogu horreysiiyey waaba lasii sheegay kuwa kale markaad muddo cabaar isha la raacda la raacda ohan doonta talo ma dhalashay noqon doontaa ma meherba ma aroosba talo maxay tahay laakiinse tan waa lasii sheegay waxaa la yidhi ciwaanki baaba lasoo siiyey waa hambalyo meher marka haddaba waxay dhahan ugu horreynba waxaanu halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a waaxda bay yidhaahdeen amaba waxaana hambalyada diraya annagoo kale ah bay yidhaahdeen een waayo waan idinka qaadnay ugu horreynba intaanaan hambalyadiina gelin islaantiinaasi diiran annaga iyo caasho matelina dhammaan qeybaha kale ee idaacadda v o a een waxay yidhahdeen waxaa hambalyada diraya axmed muuse cabdisaayaqa ayaanle cali cabdisaayaq axmed saki yaasiin gacnuug xasan yaxye iimaan axmed yaasiin cali cismaan axmed nuur yuusuf maxamed muuse caydiide maxamed maxamuud mahdi maxamed cali ismaaciil cabdiraxmaan xasan cabdiraxmaan mawlid ciise daa'uud maxamed cabdi gaas cabdiraxmaan jihaad mustafe cabdilaahi axmed mustafe maxamed muuse mustafe qays cali khayre bay yidhaahdeen waase usoo qoreen naasir daacad n cabdilcasiis axmed cali mustafa maxamuud iyo weliba dhammaan asxaabta arooska iyo aroosada meel kastoo ay joogaanba waxay halkan hambalyada meherka uga dirayaan bay idhaahdeen boqorka iyo boqoradda farxaan caydiid cabdi iyo weliba najma khadar xasan oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa gaar ahaan bay idhaahdeen hoteelka summertime maalintii ay taariikhdu ahayd bay idhaahdeen lixdii bishii toddobaad ama waa bishan bay idhahdeen toddobaad sanadka laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaana leenahay bay idhahdeen boqorkiiyo boqoradda kuwii farxada ku waara ubad khayr qabana kale hela aamiin aamiin aamiin baan anaguna leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya heesaha waaba darandoori dhambaalada darandoori ahaan jiray laakiin haddii dhambaaladaa dheer la akhriya iyaga ayaaba u dhigmaba intii dhegeystayaashay soo diri lahaayeen waa tahay bal heesta xigta cabdixkino heesta xigta haddii cashay aynu soo qabanay heesii talantaaliga ahaa ee weliba waayo waayanu nidhi kuwii dambe haatanna dhinacooga eegi doonaa waa fanaanada nasteexo indha iyo weliba gelbis kolley aroos baynu ka sheekaynaynaa meher baynu ka sheekaynaynaa intaa waxaynu ka sheekaynaynaa maxaa la odhan jiray inanta soo gelbiya geeyaankeedii baa helaya dumarka weli ma aragta marka xeerada lasoo qaadayo jaanada lasoo qaadayo dumarka soo wada alaabtii lasoo qaadan dhammaan arooska la wada yahay waxay idhahdeen horta laakiin inada ku watay adoo raalliya waxaa la yidhahdaa marka qof dumar ama gabar la guursanaya gabdhaho dhan waa wada aroos wiilashana kaba daran ba iyagina imaka berigii hore may ahaan jirin laakiin se imaka iyagina kaba daran ka waxaan xasuustin iyadoo gabadhii laleeyahay iyadoo gabadhii laleeyahay gabadha soo gelbiyay geyaankeedii baa helaya ka heestadha waa gelbis baa la yidhahdaa inantii baa lasii gelbinayaa arooskii baa la gelbinayaa nasteexindha macaa way ducaynaysaa waxay leedahay arooskaa iyo weliba guurkaa samaysay inaad iglasheen midhihiisa kuwii gurta noqda waa ducadeedii bay la socota aad iyo aad aad iyo aad dhambaalka ugu dambeeya xaggayga haddaan soo qabto waxaa la yidri dhammaan waad salaaman tihiin baxda v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka marka xiga baa la yidhi hambaliyada iyo heesaha waxaanu ku darsanaynaa toddobaadkan annagoo kale ah aabe khadar daahir jaamac iyo hooyo zaynab cabdi sulub iyo faadumo khadar daahir saygeeda iyo caruurteeda iyo shugri khadar daahir saygeeda iyo sidoo kale cuuke khadar daahir iyo xaaskiisa iyo jaamac khadar daahir iyo maxamed khadar daahir iyo maxamed khadar daahir laba mar baa la qoray waa maxamed khadar daahir iyo mahad khadar daahir anaa khaldan iyo xamdi khadar daahir iyo sidoo kale farax khadar daahir iyo cabdiweli khadar daahir iyo cibaado warsame iyo faa'isa cabdi faarax saygeeda iyo wiilkeeda baa layidhi cabdulaahi sare iyo dhammaan reer khadar daahir dhammaan reer maxamed xaashi waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyadda u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa layidhi faraska iyo genyada uu yahay marwe aamina khadar daahir iyo saygeeda jaylaani maxamed xaashi oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan baa layidhi xerada xagardheer lixdii bishan aanu ku jirno julaay ee sanadka laba kun toddoba iyo toban wiilkaas waxaa magaciisa laga doonayaa baa layidhi caashacuud iyo daandurey waxaa la yidhi caashiya daandurey baa laga doonaya aad iyo aad marka laakiin dadku waxay soogeen daandure kursigiisa in lagu soo mardu fadhiyo daandurey maqaya adigu adigu baa joogaan filaya aduma magaca bixin doona maya daandure booskiisa yaa fadhiya daandurey booskiisa haddaan fadhiyo qofkii joogun baa muhiim anu wakiil baan ahay hay marka adaa bixinaya magaca horta wiilkaas wuxuu ku dhashay xerada qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xagar dheer dhadhaabna waan tegey xagar dheerna waan tegey waa hagaag waa meel aad u kul walase aday weliba magacyada ugu wanaagsantay kii horena waad igi bixiye faadumo faadumo haddaan bixiyey waa inaad wiilka wiilkii wiilkii gabadha inaad u kale xato maaha waa inaad wiilkana magac fiican aad bixiso.
iyo aad magac aan laga daba hadli karin waan u bixinaya waa lagaa sugaya maxamed amiin maasha allah oo xagar dheer ku dhashay marka waxaan leenahay kii reerka qaboojiye ee qabow u horseeda allaha ka dhigo ee lagu barwaaqoobo ee lagu barwaaqoobo marka faadumana kaasaa la dhigaya waxa weeye labadii magac waa Waa kuwa baraaja ku faaduma iyo dhammaatay.
mar haddaad bixisay maxaan ku idhahdaa Maxamed maxamed Amiin.
amiin weliba laba magac le maxamed iyo amiin ba wada socda waxaan filayaa maxamed amiin iyo weliba qoyskiisana in ilaahay wada barakayn doono taaniyadaasna ay si wanaagsan ula socdeen haatana warqadda caashay dhinaca ayaga gacantayda ku jirta waxay yidhaahdeen waxaa soo diray assalaamu calaykum bay yidhaahdeen bahda v o a soomaali gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambaryada iyo heesaha daanduray iyo caashicuud hay weli waa salaanti waa socotaa aad iyo aad laakiin dhegeystayaasha waxaa laga yaaba weli la isleeyihin daandure toddobaadkii hore lagu sii samay toddobaadkan wuu soo noqdo inuu safarka la dheeraadaba dadku ma oga mayane waxa weeyaan salaan aan lacag joogin waa la iska guranaya ha ururin baan ku Hay.
idhi markana caashay warqadda gacanteyda ku jirta waxay idhaahdeen ugu horreyn ba assalaamu calaykum dha- bahda v o a soomaali gaar ahaan qaybta hambaryada iyo heesaa daandure iyo cashuud taaniyad aroos farxadle ayaan halkan ka sidnaabay idhahdeen waabana sidnaabay idhahdeen waad soo sideen waanad keenteen waanadna soo gaarsiiseen haatanna gacantayda ku jirtaan waanad dhegeysan doontaan waxay nidhi- waxay idhaahdeen waxaan halkan hambalyo taaniyad aroos ugu dirayna annagoo kale ah bay idhahdeen asad kuluc warsame aaba kuluc warsame dhegey xasan nuur shakuul mawliid bayaxow afrax sadiiq sheekh jaamac صديق الشيخ داهر جامع حسين معلن حسن عبد الغني حسن نور شيخ آدن محمد فارح عده فرحيو الشيخ داهر جامع هودن الشيخ داهر جامع نصر حسن نور شكول أحمد حسن نور شكول وحيداهدين لما أنا استورتي مدن الشيخ عبد الشكور الشيخ جامع داهر يولي سوشدي سمر وفاضمو الشيخ عبد النور طيب oo habeenkii xaddii taariikhduna ay ahayd sagaalkii bishan toddobaad sanadka laba kun iyo toddobada waa qalkoodu ka dhacay magaalada gaalkacyo waxaan leenahay eebbaha idinka yeela bay yidhaahdeen kuwii isku nagaada ee raaskoodu jiro waayo badan ubad khayr qabana kale hela aniguna aniguna aamin ayaan adina raacinaya aamin baad leedahay iyo heesta gebagabada tan ugu dambaysa dhinacagaaban u soo wadaba intaadan igala hormarin allah yaay mar hadday gebagabadiina tahay heestii maxaan ku idhaahdaa heestii ugu dambeysayna barnaamijkana kusoo xidhanatayna dhegeystayaasha ku waa macasalaameyninay tii- waa tii ama dadka fadhiga kusii hayn lahayd ama raadayaasha lagu kala damin lahaa yaa salaam lagu damin maayo tan dhegta lala lala raaricin doonaa in badan loo sii hayn doonaa waa yaasiin axmed digfeer iyo weliba heestii hibo hibo inaabtee hadduu hilibkayga kugu yaala ama uu habeen qura kaa galay hunguri nafta baas la hadalo hasaawi galab qura alla maxaad dhegeysatay waa yaasiin axmed digfeer iyo weliba heestaasi hibo dhe waa tahay faallo badan kama bixinaya heesta iyo weliba sidaad eh, cabdixakiin waad carabka la sii raacday gebagabada barnaamijka Aad intaas iyo aad.
intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaananu idin leenahay tan intaynu barnaamijkan oo kale isugu imi doono sidaa iyo nabadgelyo sida hooyo wiilkeeda habisoo dhehe howlaha adduunka i hareerayaale howlaha adduunka i hareerayaale halbowlaha wadnuhu ma habo igow ma hambeeyo agaagu ma shaqeeye wuu ibraagayaa halbowlaha wadnuhu ma habo igow ma hambeeyo agaagu ma shaqeeye wuu ibraagayaa igooyna habtaay
codkaasi yaasiin axmed digfeer allahu raxmada iyo heeskaasi hiboy ayaan idaacaddeenna galabnimo iyo barnaamijkaasi hambalyada iyo heesaha ay nala socodsiinayaan caashe ibraahim iyo cabdixakiin maxamed shirwacba kusoo gebagabaynaynaa tan iyo kulantideenna dambe caawa inta ku horraysa nabadgelyo
igooyna habtaay hadduu hilibkeed kugu yaal igooyna habtaay hadduu hilibkeed kugu yaal ama uu habeen quudha ka galay hunguri haka